munaasabadan oo ahayd mid seer saraa luusu agaasimaysa markaana loogu dabaaldegaya sanad guuradii afartan iyo sideedaad ee kasoo wareegatay markii jamhuuriyadda jabuuti ay xornimada ka qaadatay gumaystigii faransiiska sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobada ayaa lagu qabtay magaalada beledweyne munaasabadan ayaa waxaa ka qeybgalay guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad wehliye taliyaha qeybta afraad ee ciidamada eyusom kornel siciid waaberi ku-xigeenkiisa shumad talalow taliyaha guudada koob iyo tobnaad ee ciidamada jabuuti kornel maxamed cumar siciida duqa magaalada beledweyne nadar tibaax maalin taliya ku-xigeenka qeybta booliiska gobolka hiiraan kornel muuse cabdi xayuke taliyaha saldhigga booliiska degmada beledweyne xubno ka tirsan qaramada midoobe iyo marti sharaf kale taliyaha qeybta afraad ee eyusom kornel siciid waaberi ayaa hambalyo u diray ciidamada iyo guud ahaan shacabka jabuuti isagoo uga hambaliyey sanad guurada afartan iyo sideedaad ee kasoo wareegatay markii xornimada ay ka qaateen gumaystay faransiiska bismi illaahi araxmaani araxiim maanta oo ay tahay bishu toddobiyo labaatanka bisha juun laba kun labaatan iyo shan maanta waa maalin weyn oo halkan aan ku xusayno beledweyne sanad guuradii calanka aan qaadanay jamhuuriyadda jabuuti oo ay ka soo wareegtay afartan iyo siddeed sannadood markii aan ka xorownay gumaystaha faransiiska munaasabadda qaaliga awgeed marka ugu horeysa waxaa sharaf ii ah halkan inaan uga diro salaan iyo hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ahna taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda jabuuti excellence ismaaciil cumar geele marka xigta munaasabadda qaaliga awgeed halkan waxaan uga dirayaa salaan iyo hambalyo wasiirka gaashaandhigga qaranka ee jamhuuriyadda jabuuti excellence xasan cumar maxamed marka xigta waxaan halkan uga dirayaa salaan iyo hambalyo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda jabuuti generaal koor darme generaal zakariya sheekh ibraahim munaasabadda qaaliga ah oo maanta aan ku xusayno magaalada beledweyne gobolka hiiraan ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya halkan waxaan kaloo aan ka salaamayaa oon hambalyo iyo salaan aan uga dhigay aan uga dirayaa dhammaan maamulka gobolka hiiraan oo uu hogaaminayo guverneerka gobolka hiiraan mudane muuse salaad weheliye salaan qaaliya halkan waxaan uga dirayaa iyo hambalyo dhammaan shacabka jamhuuriyadda jabuuti sida ay u dhan yihiin meel kasta oo ay joogaan dibadda iyo dalkeenii qaaliga gudihiisa intaba waxaan kale oon munaasabadda qaaliga aan salaan iyo hambalyo aan u dirayaa shacabka soomaaliyeed ee aan walaalaha nahay gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliya ayaa sheegay in maalmaha xorriyadda ay yihiin kuwo ku weyn shacabka soomaaliyeedda runtii waxaa sharaf weyn oo ah inaan maanta ka soo qayb galno xuska sanad guurada afartan iyo sideedaad ee ka soo wareegtay maalintii ay gobolnimada iyo xorriyadda qaateen walaalaha jabuuti oo ah maalin ku weyn walaalaha reer jabuuti maalin ku weyn ummadda soomaaliyeed maalin ku weyn dhammaan inta ay ka dhexayso walaalnimada iyo dirisnimada iyo yani dhiigu ka dhexeeyo waxaan leeyahay si guud maalmaha xorriyadda ee ka soo bilaabata lix iyo labaatanka juun toddoba iyo labaatanka juun iyo kowda luuliya si guud waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo runtii waa maalmo kulmiyey ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto cirif min cirif mudanna in la xuso lana xasuusto lana weyneeyo maalmahaas maalin ka mid ahaan joognaa walaalahan jabuutigu hambalyaynaynaa waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa kale ku gaara bashbash iyo barwaaqo ku gaara xasilooni iyo nabadgelyo si guud waxaan halkan ka salaamayaa oon uga hambalyaynayaa shacabka reer jabuuti madaxdooda ugu horeeya madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo dhammaan golayaasha dowladda ciidamada jabuuti ee qeybta ka howlgalka midowda afrika ee ku sugan magaalooyinka beledweyne buulaburda jallaqsi iyo dhuusamareeba ayaa sanadkaas u dabaaldega munaasabadda toddobiyo labaatanka juun markii xornimada ay ka qaateen guumeystay faransiiska